أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismillaahi araxmaan araxiim waa duhur khamiisa taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay toddobiyo labaatanka bisha jamaadu thaani sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka duhurnimo wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ayaa ka warbixisay weerarkii cuslaa ee saaka ciidamada mujaahidiintu ay kula wareegeen gacanku haynta deegaanka nuurdugle ee wilaayada shabeellaha dhexe maktabka warfaafinta ee mujaahidiinta ayaa baahiyey sawirada la wareegidda mujaahidiinta ee deegaanka nuurdugle ee wilaayada shabeellaha dhexe kooxda ridara soomaaliya ayaa eedeen kulul u jeedisay murtad axmed madoobe iyadoona dhanka kale ka hadashay shirka mucaaradka ee magaalada kismaayo golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa boogaadiyay howlgallada mujaahidiinta ee duleedka magaalada kismaayo howlgalle khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya sarkaal ka tirsanaa ciidanka dowladda kenya ayaa isku dilay gudaha dalka kenya guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeeray goobaha waxbarashada ee degmooyinka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ku guulaysatay inay heshiis kala dhex dhigto laba beelood oo walaalo ah oo ka mida beelaha dega wilaayada أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن intaa waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka duhurnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ayaa ka warbixisay weerarkii cuslaa ee saaka ciidamada mujaahidiintu ay kula wareegeen gacanku haynta deegaanka nuurdugle ee wilaayada shabeellaha dhexe warbixintan waxaa inoo faahfaahinaya maxamuud sheekh axmed toosho jazaaka allaahu kheyran walaalka iyadoo saaka ciidamada mujaahidiintu ay dagaal kula wareegeen gacanku haynta deegaanka nuurdugle oo ah deegaan hoostaga degmada towfiiq ee wilaayada shabeellehe ayaa waxaa dagaalkaasi ka hadlay wilaaya islaamiga ee shabeellada dhexe waaliga wilaaya islaamiga ee shabeellada dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise sheekh axmed sheekaba ku dukade allah ha xifdiye oo la hadlay idaacadda islaamiga al andalus ayaa ugu horreyntii tafaasiil ka bixiyey weerarka iyo khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey saakay salaada subax gadaasheed ayaa waxaa dagaalkaasu ka dhacay meesha la yidhaahdo nuur dugle oo hoos timaada degmada towfiiq cali guduud sida dadku ay u kala yaqaan cadowga ilaahayna halkaas waa lagu jebiyey dagaalo faraha looga gubtay ayaana meeshaas ku qabsaday ay bakti uga carareen ilaa iyo waxaa lasii ceyrsanayay meesha la yidhaahdo daaxda marka saasaa dagaalkaas u dhacay cadowgu waa cadowga caalamiga iyo midka lookalka oo ka dira dalka soomaaliya kulligiis waa murtadiintii la dhihi jiray bangrafta oo maraykanku iska lahay iyo kuwii gorgorta oo batroolka iyo ummadda khayraadkeeda turkiguna ku dhaca oo rabay iyo mooryaanta isbaaraleyda ahayd oo tuugtaayadoo arrada joogtay oo iskaashaday diyaarado kor duqaynta ka caawinayana waa jireen laakiin waxba umaysan tarin ayay labadooduba waa isla jabeen falilahi alxamdu khasaaruhu bakti badanna meesha ugu carareen ilaa hadda yaalla xub badanna waa laga furtay haddii alla idanka leeyahay khasaaraha dhabarka loo saariyey sheekh yuusuf kaba ku dukade waaliga walaa islaamiga ee shabeelle dhexe ayaa intaasi raaciyey inuu weerarka saaka u yimid kadib markii wilaayada uu codsi uga yimid bulshada deegaanka nuurdugle kaasi oo ahaa in laga dulqaado cadowga allah ee ku sugan deegaankooda oo ah deegaan istraatiiji ah deegaanka nuurdugle iyo degmada cali guduud dhammaantoodba waa deegaano ka mid ahaa wilaayada islaamiga shabeellada dhexe kitaabka ilaahayna lagu xukumi jiray muddo ku dhow shan iyo toban sannadood xamladii marka gurgurto ugu dambeysay meelahii ay kasoo bilowday oo wilaayada weerarkeeda ay kasoo galeen weeye marka muhiimadda koowaad waxaa weye dhul muslimiin ah oo ixtiraal ku jiray oo shareecadii ilaahay dib ugu soo noqday gaaladana laga xoreeyey weeye marka koowaad marka labaad dadka muslimiinta meeshaas degan dhibaato badan oo saddexdii sannadood oo aan soo dhaafnay haystay ayaan laga dul qaaday wax badanna ay kasoo cawdeen in laga dul qaado ilaahay baana ku mahadsan marka waa goob ka mid ah wilaayada runtii beel kabaale la yidhaaho muhiim u ah shareecada islaamkana ay degan tahay insha allahu tabaaraka wa tacaala marka wax badanay gacanta haatiyeen wax badanay na soo waceen oo runtii waa ka daahanay waxaan uga daahanayna waxay ahayday ma hilmaansanayna waxa weeye in maalinteeda uun wax kastaba ilaahay waktigii u yeeraa marka insha allahu tabaaraka watacaala saaka ayaa suuro gashay in laga kol qaado cadow waaliga walaha saamiga ee shabeelle dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise sheekh axmed sheekaba ku dukadee ayaa sidoo kale xusay in bulshada deegaanka nuurdugle ay si weyn usoo dhoweeyeen ciidamada mujaahidiinta ee la wareegay deegaankooda meesha nuur dugle degan ee kabaala wacbuudhan dagaalkaa saakay waa ku wada jirnay intaanaan weerarkaas qaadin ayaan tala yeeranay iyo fadhi nabadeed oo odayaashooda kasoo qayb galeen beryahanba waa fadhinay kadibna saagarka odayaashu ayagoo wada ciidanka oo la socda ayaa meesha la weeraray marka waxaa loogu soo dhoweeyey kuwii sii joogay iyo kuwii haddii nala socday iyo deegaanadoodii dhanba dee tuuladaasaa ka dhineedba inta kale mar horaan gacanta ku dhignay markaa si fiicanaa looga soo dhoweeyey ummaduna way ku faraxday markay u adkaysan waayeen waxaa dhulka ka dhacaya iyo dhibaatada hortooda xoolaha lagu dhacayo xoolahooda layska qalaayo isbaara la dhigtay jidkii naagihii lagu kufsaayo marka dhib badanaa kasoo gaaray marka waa bislaadeena la dhihi karaa jazaahum allahu khayran aadana lagu soo dhowey caleemo qoyna lagu soo dhowey wilaha saamiga ee shabeelle dhexe ayaa safka hore kaga jirta wilaayaadka sida aadka loogu dhigi bixiyey cadowga allah ee xamlada shareecala dirirka ah afar sano ka hor kusoo qaaday qayba ka mid a wilaayaadka dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyadoona degmooyinka iyo deegaanadii cadowga allah duulaanka uu ku qabsaday ee shabeelle dhexe ay waqti xaadirkan ka babanaysa raayada tawxiidka bulshada ku dhaqanna ay hoos harsanayaan harka shareecada raxmaanka mahadsanid maxamuud dhanka kale maktabka warfaafinta waxa uu goordhow baahiyey sawirada la wareegidda ciidamada mujaahidiintu ay la wareegeen deegaanka nuurdugle oo ah deegaan istaraatiiji ah oo ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe sawirada waxaa kasoo muuqanaya ciidamada mujaahidiinta oo si buuxda gacanta ugu haya deegaanka nuurdugle sidoo kalena ku roondeynaya gudaha deegaankaas kooxda riddada soomaaliya ayaa eedeyn kulul u jeedisay murtad axmed madoobe iyadoona dhanka kale ka hadashay shirka mucaaradka ee magaalada kismaayo faafahinta warbixintan waa kan yaasar maxamed
wasiirka wasaaradda amniga ee kooxda riddada soomaaliya murtadka lagu magacaabo cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag ayaa si adag uga hadlay shirka siyaasiyiinta mucaaradka uga furmay xarunta maamul goboleedka ashaadala dirirka jubbaland ee magaalada kismaayo shirkan oo ay ka qaybgalayaan siyaasiyiinta mucaaradka ee la baxay madasha samata bixinta iyo labada horjooge ee jubbaland iyo puntland wuxuuna ku tilmaamay shir dhagaraysan oo lagu shirqoolayo ummadda soomaaliyeed waxa uu murtad fataag si gaar ah u weeraray axmed madoobe oo shirkaani martigeliyey iyo siyaasiyiinta mucaaradka ee ka qaybgalaysa kuwaasi oo dhammaantood uu ku tilmaamay dabadhilafyo u adeegaya danaha shisheeye oo isugu yimid marin habaabinta bulshada dadka soomaaliyeed beenta laga gadahayo inaan u sheegno oo amminkaa laisku urursaday meel aan ognahay oo dimuqraadiyad loo raadsanaya axmedoobe oo loo raadsanahay la leeyahay cabdullaahi yuusuf iyo sheekh shariif iyo xasan sheekh maxamuudka hore iyo farmaajo iyo xasan sheekh maxamuudka hadda ahaa baan taaganahay dimuqraad baan raadinahay cadaalad baan ka shaqaynaya buu leeyahy kaalay cadaalad baan ka shaqaynaya ii imaada doorashaan ka shaqaynaya buu leeyahy axmedoobe hadduu ruux leeyahy aniga laga warsana madaxweyne ku-xigeenkiisa ahaye been buu sheegahayaa dhagar buu meesha la fadhiyaa maalin horeeta markuu kenya joogay warbixintii ugu dambeysay ama khudbadiisii ugu dambeysay tolbeelay kenyay adaana asaasay kenyay dalka dabaqabo kenyay dalka dabaqabuu lahaa ma kenyaan asaasta annaga haddaan dheg loo dhigin oo waxay sheegahayaan iyo waxay isugu tegayaan qubxiga iyo bental isugu tegahayo laga tallaabsado dad dabadhilif ah oo maxaa la yidhahdaa meelo kaleta ka biyo qaadanhayo inay idin gacan hadiyaan ma doonayno shirkan ay kooxda riddadu sida weyn uga gadooday ayaa lagu wadaa inuu si rasmi ah u furmo gelinka dambe ee maanta iyadoo wufuuddii ugu dambeysay oo uu hogaaminayo shariif murtad ay goor dhoweed ka soo degeen garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo duluucda uu u daaran yahay ajendaha shirka ayaa lagu sheegay gorfaynta hannaankii loo dhisi lahaa xukuumad cusub oo bedeshatan uu hogaaminayo murtad gurgurte sida uu goor dhoweed warbaahinta la wadaagay cabdirashiid xidig oo xibin ka ah golaha dawaaqiidda riddada soomaaliya kana mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee isugu tegay magaalada kismaayo
muhiimaddiisa waa in lagu badbaadiyo nidaamkii dawliga ee soo socday wakhtigeedii ta hadda joogta waa dhammaaday dowladdaa dawladdii bedeli lahayd borseeskeeda in lagu sameeyo wey haddii alla yidhaha way dhegaysan weyday baaqiyadii faraha badnaa ee loo soo jeedinayay marka waa in la tashado cid oo iyadu dictatorship noqon karto oo waddanka awood ku muquunin karta ma jirto hadalka murtadkan ayaa imaanaya xilli uu sii xoogaystay khilaafka ka dhex taagan kooxda riddada soomaaliya iyo siyaasiyiinta mucaaradka riddada mahadsanid yaasir golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa boogaadeeyey howlgallada mujaahidiinta ee duleedka magaalada kismaayo sida warbixintan uu ku haya cabdiwahaab maxamed bukhaari shir ay ku qabsadeen odayaasha dhaqanka wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose degmada jamaameh ayay ku bogaadiyeen howlgallada mujaahidiinta ay ka wadaan deegaanada dhacaduleedka magaalada kismaayo gaar ahaan deegaanada u dhexeeya degmooyinka kismaayo iyo jamaameh waxgaradkan ayaa fariin hambalyo ah la wadaagay ciidanka mujaahidiinta ee maalmihii lasoo dhaafay maleeshiyaadka maamulka ashahaadala dirarka ah ee isku magacaabay jubbaland kula dagaalamayey agagaarka deegaanka baarsanguuni ee duleedka magaalada kismaayo kuwaas oo la maqan guuldarrooyin isbiirsaday iyo khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawacintaba odayaasha dhaqanka wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose oo hadlaya ayaa yidhi intaa kadib anoo ku hadlay odayaasha ku dhaqanka shareecada jubba sufla waan bogaadinaynaa walaalaha mujaahidiinta balaa'an xasan inay muujiyeen cadowga allah subxaana wa tacaalana way u dhabar adeegeen dabcan waxaa inoo muuqanaya waxay tahay gaaladii ama murtadiintii soo qaaday xamlada ku soo qaaday gobolka jubbada hoose gaar ahaan degmada jamaame ilaahay subxaana wa tacaala waa jebiyey walaalaha mujaahidiinta oo furunta jooga oo nimanka cadowga ahna soo weerarayo maraykan iyo imaaraad iyo turki dabada ka wadeen caloodshaqaystayaalka nimanka u dhabar adeegayo jabiyey aad iyo aad iyo aan ugu mahad celinayna ilaahay ha sugaana leenahay allahna barakeeyo kii shiidana shahaadadiisa allah ka aqbalo kii dhaawacmana dhaawiciisa allah u boogadhayo kuwii furunta ku jirana ilaahay waxaan uga baryaynaa inay sugnaadaan wiiggan gudihiisana kismaayaba gacanta aan ku dhibiyo
runtii waxaan diraynaa tahniyad iyo bogaadin iyo farxad aan la qaybsanayna mujaahidiinta taqaanaa jilibka u laabay soo duulayaalka iyo isbahaysiga gaalada meel kastaba ha ka imaadaane maalmahan dulfadhiyey degmada jamaame ee walaayada jubbada hoose waxaan leenahay awaamirta rabbi subxaanahu wa tacaala waad qaadateen in tansurullaaha yansurkum rabbina wuu idiin ballanqaaday waa idin siiya guushii uu idiin ballanqaaday hadalka waxgaradka wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa ku soo beegmaya xilli maleeshiyaadka murtadiinta maamulka ashaadala dirarka ah ee jubbaland oo taageere ka helaya imaaraadka iyo maraykanka ay dhibaato xooggan ka wadeen deegaano dhaca duleedka magaalada kismaayo balse maalmihii ugu dambeeyey ee la kulmeen guuldarrooyin isbiirsaday oo uga yimid dhinaca haliyeyda mujaahidiinta mahadsanid bukhaari howlgalle khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay deegaano dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya howlgal xalay mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada balcad ayaa lagu dilay askari murtad ah oo ka tirsanaa maleeshiyaadka ridada gaar ahaan kuwa nisa ee sirdoonka ridada waxaana askariga la dilay lagu magacaabi jiray yemani dhanka wilaayada hiiraan qarax xalay mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada beledweyne ayaa lala egtay maleeshiyaad murtadiinna oo ku sugnaa saldhigga booliska ee magaaladaas waxaana jira khasaare cadowga gaaray sargaal ka tirsanaa ciidanka dowladda saliibiyadda ee kenya ayaa isku dilay gudaha dalka kenya faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya nuur cali warsame abuushayba wararka ka imaanaya ismaamulka laikbia ee dalka kenya ayaa sheegaya inuu isdilay sarkaal sare oo ka tirsanaa ciidamada booliska kenya arrintaasoo si weyn looga hadalhayo deegaankaasi falkan ayaa lasoo warinayaa inuu dhacay afar iyo tobankii bishan disembar marka hore sarkaalka ayaa dilay qof reyd ah oo saraakiisha boolisku magaciisa ku sheegeen benson kipkemboy ninkan rayidka ah oo da'diisa lagu sheegay sagaal iyo labaatan jir ayuu sarkaalkan booliska ah ku dilay toogasho uu ka geystay gudaha xarun ganacsi oo ku taala nadruumo sarkaalka ayaa dilka kadib goobta isaga dhaqaaqay wuxuuna aaday dhanka saldhiggii uu ka howlgelayay ee deegaankaasi warbixintu waxay sheegaysaa in sarkaalkan oo lagu magacaabi jiray beter majaria mawangai uu ugu dambayntii isku dilay isaga oo adeegsanaya qorigii uu qofka rayidka ah ku khaarijiyey albaabka gurigiisa saraakiisha boolisku waxay sheegeen inay baarayaan sababta ka dambaysa dilka uu ku kacay ninkan iyo waxa keenay inuu ugu dambayn uu isagana nafta isdhaafiyo isagoo adeegsanayay qorigii uu ku hubaysnaa ma ahan dhacdo ku cusub ciidamada saliibiyiinta kenya saraakiisha iyo sidoo kale askarta kenyaanka ah dhowr jeer ayay ku kaceen dhacdooyin oo kuwan la mid ah oo ay nafta isku dhaafiyeen waxayna inta badan isku dilaan duruufo nololeed oo ku xeeran mahadsanid abuushayba guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeeray goobaha waxbarashada ee degmooyinka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waa kan cusmaan axmed dhuubow muddooyinkii lasoo dhaafay mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo ay wehelinayeen mas-uuliyiinta ishraafka amaba kormeerka goobaha waxbarasho u qaabilsan maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa howlo kormeeraha ay ku samaynayeen degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe iyagoo u kuurgelayay xaaladda waxbarasho ee madaariista iyo iskuullada nidaamiga ah ee ka furan wilaayada gabagabada kormeerka oo ay ku soo mareen degmooyinka salagle saakow bu'aale iyo jilib ayay ugu dambeyn kormeerkooda ku soo gabagabeeyeen magaalada jilib waxaana ugu dambeyntii la isugu yimid kulan is-xogwaraysi ah oo looga hadlayay waxyaabihii guddiga kormeerka uu ku soo arkay goobaha waxbarasho ee ka furan wilaayada meelaha u baahan in wax laga qabto iyo xaaladda guud ee waxbarasho ee wilaayada waxaana warbaahinta islaamiga ah ee landulus la hadlay mas-uuliyiintii kormeerka ku soo maray inta badan wilaayaadka ee ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo meelihii ay soo mareen ishraafkan tarbawigana ah walaayaadka oo dhan buu ku waajahan yahay waxaan soo galnay markii aan ka soo baxnay walaayaadka kale galgaduud iyo hiiraan iyo bakool iyo baay walaayadii shanaad waaye jubbada dhexaan soo galnay waxaan ka soo bilownay degmada saak waxaan ku soo xigsiinay degmada salagle waxaan ku xigsiinay degmada bu'aale waxaan ku soo khatirnay degmada jilib walaayada jubbal wasta meelaha madaarista ay ka furan yihiin hadda waa intaas intiina waa soo marnay waxaan ku soo aragnay marka almadaaris alnidaamiya iyo macaahid qurduba labadaas qaybood ayaan ku soo aragnay madaaris nidaamiya waxaa waaye waa lix madraso ardada waa kormeernay waa fiirinay
annagu waxaa nahay sida uu sheegayba lajna loo xilsaaray inay soo ishraafiyaan dhammaan walaayaadka islaamiga ee ka jira waddanka dhul badanaan soo marnay ugu dambeyntii hadda waxaan maraynaa walaayada jubbal wusda sheekh cumar xayaakallah oo ka mid ah culimmadii ka qayb gashay kulanka ayaa la dardaarmay bahda waxbarashada ikhwaani marka mas-uuliyad weyn baa ina saaran ummatu maxamed caruurteedii innagaa gacanta ku hayna ka maktabu tarbiya maktabu dacwa labaduba hareeraha iga fadhiyaan alxamdulilah rabbi alcaalamiin mas-uuliyadda walaal aan qaadano caruurteennu maanta waxay u baahan tahay inqaadin bay u baahan tahay inqaadka la inqaadinayaan waxaa weeye xubullahi wa xubu rasuulihi sal allahu alay wasalam wa xubu diinillahi subxaana watacaala alle jacaylkiisa rasuulka jacaylkiisa labadoodu waxay jeclaayeen in lagu tarbiyayo dowlad walba siyaasa tacliimiya la yidhahda ayay leedahay inagu ka mujaahidiinahayn waa inaynu in badan ka fikirnaa ilmahaan soo saarinaa noocuu egyahay marka ayna soo saarno waa inaynu soo saarnaa ilma xambaari karaya hamu ummatu maxamedin sal allahu alay wasalam ummadda nebi maxamed oo dhan hamigeeda xambaari karaya ishraafki iyo ragga lamidkii waa in dowlaad macallimiinta loo dhigay hamul ummata ay ku xambaaraan ikhwaani raalliada ku dheeriyey jazaakum allahu khayr waxsan aleykum baarak allahu fiikum maamulayaashii iyagana kormeerka lagu sameeyey goobahooda waxbarasho ayaa ka hadlay kormeerkaasi ishraafkan aad iyo aad ayuu uga duwanaa ishraafyadii hore waxyaabaha miisaadkiisa waxaa ka mid ahaa ragga hogaaminayay ishraafka waa rag khubaro ah oo majaalkan aada ugu takhasusay waxyaabaha aan soo jiitoon la yaabna waxaa ka mid ah mushrifka ishraafka uu sameeyo oo madrasada uu galo oo darsi uu ka qayb qaato macalinka uu kormeero isla markiiba natiijada ishraafka wixii ka soo baxay in la siinayo macnaha toddobiyo toban qodobaa la iska ishraafayey oo igu weynayd macrifatulmaada inta kalena darajaaday lahaayeen waxaa ugu hooseeyey macnaha ugu dambeeyey madaharka macalinka zeyga macalinka ishraafka hadafka laga leeya waxay tahay shaqaa socoto shaqadan waxay ku socotaa qorshe iyo takhdiid takhdiidkii qorshihii la dejiyey iyo hadafkii loo socday meeshii la rabay ma la gaaray mise waa laga gaabiyey mise waa laga hormaray marka hadday wax qallooca jiraan ama xoogaa gaabisuu jiro intii wakti badan iyo dhaqaalo badan iyo wax badan intay baxaan la khasaari lahaa in meel dhow wax laga qabto laga toosiyo ugu dambeyntiina wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ku guulaysatay inay heshiis kala dhex dhigto laba beelood oo walaalo ah oo ka mid a beelaha dega wilaayada kadib muddo sagaal maalmood ah oo odayaashii waxgaradka beelaha walaalaha ah ee jilible iyo garwaale ay u geed fadhiyeen xallinta khilaaf sababay gacanka hadal oo beelahan dhex maray ayay ugu dambeyn ka gaareen xal nabadeed oo ballaaran oo taariikhi ah intii odayaashii waxgaradkan ay fadhiyeen ayay sidoo kale qaateen dowro sharci ah oo wax badan ay ka faa'iidaysteen inta badanna diiradda lagu saarayay walaaltinimada iyo badbaadinta dhiigga sida sharci darrada ah beelaha walaalaha ay u daadinayaan dagaalkan dhex mara beelaha walaalaha jilible iyo garwaale ayaa yimid markii ay isku maandhaafeen dhuldaaqsimeed ku yaala qaybo ka mid a wilaayada islaamiga ee bakool wuxuuna dagaalkaasi sababay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray labada dhinac inta dagaalka uu socday waxaa ku dhintay hal qof oo u dhashay beesha jirbile halka ay ku dhaawacmeen sagaal kale oo afar ka mid ay u dhasheen beesha jirbile halka shanta kalena ay u dhasheen beesha garwaale dhacdada kadib ayay wilaayada islaamiga ee bakool guddi nabadeed oo isugu jiray culummo nuqabo iyo waxgarad ka koobnaa labada beelood u dirtay halkii xurgufta ay ka dhacday kuwaasoo ugu dambeyn keenay xal nabadeed oo ay ku midaysan yihiin labada beelood ee dagaalamay ugu dambeyn gogasha nabadeed ayaa la dhigay hoolka shirarhka iyo xafladaha alayaasir ee degmada tieglo waxaana halkaasi lagu soo afjaray dhammaan xurguftii iyo dagaalkii dhex maray beelahan walaalaha ah ee jilible iyo garwaale waxaa goobta lagu soo afjarayay khilaafkan laga akhriyay bayaan looga hadlayay wixii dhacay iyo xalkii laga gaaray wadahadal dheer iyo isku jijiitin kadib waxaa ka heshiiyeen dhammaan wixii ka dhexeeyey waxaana uga heshiiyeen sida tan dhammashadii cabdulaahi ibraahim wardheere waxaa ku heshiiyeen xagga dhammashada boqol halaad oo geel ah oo hashiiba lagu qiimeeyey afar boqol oo doolar oo u dhiginta afartan kun oo doolar labo waxaa la cafiyey toban halaad oo u dhiginta afar kun oo doolar waxaana soo heray sagaashan halaad oo u dhiganta soddon iyo lix kun oo doolar afar waxaa la bixiyey toban iyo laba halaad oo u dhiganta afar kun iyo siddeed boqol oo doolar waxaa dhamman toddobaatan iyo siddeed halaad oo u dhiganta soddon iyo kow kun iyo laba boqol oo doolar waxaa goobta ka hadlay malaaqa beesha jilible malaaq ibraahim cali maxamed dhaysane isagoona ballan qaaday in beesha jilible dhankeeda ay heshiiskan ka midho dhalin doonto may kale maybu ahaano afkii mas-uulkii maybu ah geydhi afargambaaska hadalow walaalihii hati goobtan dowladdahaas la qaadani ini higaana dhabaatanku ku kooyi doogna yaa ballan qaada insha allahu tacaala ilaahay annagoon kaalmaysadaw hoob ilaahay arra reer garwaala ii reer jilible sacdan owka may baani ogdina haddii mas-uulintii walaayatu bakool alislaamiya etin ini walaale ana galanti isa haysana macruufkii isla faraana munkarkiina isla reebo doogna
sidoo kale waxaa goobta ka hadlay suldaanka guud ee beesha garwaale suldaan cabdiraxmaan xabashow waxaana suldaanka ah uu goobta ka jeediyey kelimad dardaaran u badneed
walaalayaal mayka gebagabaayay warkii antii un isfaraa galnya isqobsanaan danteen ku heliynaan walaayada islaamka liin mashaakilayn warkan qandaraasan habbahi hata wada socda araga haytan gaaladay qandaraasa ha qaatay lamalami duurkan galli muslimiinta helaajowankati ini gaaladaas iskula dagaalagnaan muaskaraadkaa marnaan maybuu ah hubka ha qaadanaan allahu akbar markan taasbaa walaalayaal ninku baahanyi hadal haangma buuyaa war la eraa ilaahay ku obsanaan waxaa ugu dambeyn munaasabadan nabadeynta soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ee bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan isagoona dardaaran dhaxalgalla u jeediya labada beelood ee dagaalamay dhanka kalena tilmaamay in wilaayada ay ku qanacsan tahay heshiiskan dhex maray labada beelood haliiskun usugaha isin deertaan waa haliis taariikhi eh maakima in baahanya may ku dhimin halsheeya dhiman fuliyo in baahanya in la qaado dadkii maanasinku dambeeya isun matilaasan geesadaan aan bahan intaasa dhiman base in guddi la saar oo may la raay eel garasba dheedan dadka un muxaadareeyan an sheegan yo isla jaran odayaalkii garwaal hadlan oo hogaankaayan odayaalkii reer jirib la hadlan walilha kahalii sheegan meelo ka sharcan bayaanka meelo ka akhriyan haddana buulijadii seedaan deegaanada kale oo dhammaan labada beelood deegaan in seedaan marka may waa arrin eed muhiim waay qodobka usugahay qaadada waan dhammaystira unuun may ballan qaadana insha allahu tacaala ka walaay ahaan wala isan ha saarteen bayaankii isan ha liidano ha saarteen haddaba la akhriyaay in una garab iyo gaashaan siinka anna fulintiisna siinka gacan siyaan
si kastaba waxay beelahan ku heshiiyeen in la dhiibadiyada ninkii la dilay ee u dhashay beesha jirible halka dhaawacyadana lagu ballamay in la geeyo maxkamadda wilaayada islaamiga ee bakool waxaana halkaasi ka dhacay heshiis nabadeed oo taariikhda galay warkii duhurnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga intaa warkan war la mida intaan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu